bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaan ayse kasoo mamaqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado oo hadahay oo kale aad ka dhegeystaan raadiyaha cadaado barnaamijka dhegeystayaal qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona laamaha amniga galmudug iyo puntland oo howlgal qorshaysan xalay ka fuliyey qaybo badan oo ka mida magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaad dhegeysan doontaan faahfaahinno arrimahaasi la xiriira qodobada kale barnaamijka dhegeystayaal aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona dowladda soomaaliya waa dowladda oo xabsiga dhigtay ciidamo iyo saraakiil lacag baada ka qaadan jiray dadka ku nool magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dowladda soomaaliyana dhanka kale waxay sheegtay inay ka hortagtay qaraxyo ay aysayeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa xogo la xiriira arrimahaasi haddii allaha awoodda laga helo qodobada kale dhegeystayaal aad barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan oo inta aan hawada ku jirno aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona waxaad kaloo dhegeysan doontaan booliiska magaalada minneabolis ee dalkaasi maraykanka oo la kala dirayo haddii allah wadar raalli ka noqdo dhegeystayaal qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaad ku maqli doontaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado barnaamijka saaxiibka haashamyare ayaa soo saaray anigoo sharmaarkaan waa idinla socodsiin doona dhegeystayaal ee diyaargarow wanaagsan gabagabada barnaamijka ama qeybaha dambe barnaamijkan waxaan idiin soo gudbin doonaa
madaxweyne aanu ku ducayno wada ducayne noo ducay madaxweyne noo ducay madaxweyne aanu ku ducayno wada ducayne noo ducay madaxweyne
waagaag saaxiibayaal mar kale kulanti wacan wanaagsan waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay siddeedda bisha lixaad sannadda labaatan labaatan aanu ku bilaabana dhegaystayaal qodobka ugu horeeya dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in xabsiga ay dhigtay ciidamo iyo saraakiil lacaga baada ka qaadi jiray dadka ku nool magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya afhayeenka ciidamada booliiska dhamme sadiiq aadan cali ayaa sheegay in booliiska soomaaliya ay ka jawaabaya cabasho ka timid shacabka ku nool gobolka banaadir kaasoo ay qabeen qaar ka mid a ciidamada ay ka qabeen qaar ka mid a ciidamada dowladda shir jaraayad oo warbaahinta ugu qabtay gudaha magaalada muqdisho ayuu afhayeenku sheegay in baaris dheer ay ciidamada booliiska xabsiga dhigeen ciidamo ka howlgelayay mid ka mid a baraha koontarool ee magaalada muqdisho kuwaasoo sheegay in dadka shacabka ay ka qaadi jireen lacaga laaluusha oo iyagu baada sida uu hadalka u dhigay ciidamada la xiray ayaa sheegay in tallaabo ay laaluushka waa ciidamada la xiray ayuu sheegay inay tallaabada ay laaluushka ku qaadanayeen ay dhacday xilli lagu guda jiray bandowga habeenkii ay dowladda soomaaliya saartay magaalada muqdisho walow dadka muqdisho si iskooda ay bandowga iskaga qaadeen waxauna sheegay taliyaha in ciidamadaasi ama afhayeenku in lala xisaabtami doono
iyo weliba coronaviruska intii uu jiray ciidanka boliiska soomaaliyeed iyo shacabkuba waxay muujiyeen dhabar adayg iyo iyo iyo iyo bisayl dhanka ammaanka ah oo wax looga qabanayay amniga waxaa jirtay xubno ka tirsan ciidanka boliiska soomaaliyeed oo ka shaqaynaya bar kontarool oo ka mida baraha magaalada muqdisho ayaa ku kacay fal laaluush ah oo anshax darro iyo sumcadil ku ah qayimka iyo sharafta ciidanka ciidankii ashtaka dadka shacabka ay noo soo gudbiyeen darteed dabagal iyo baaritaan kadib waxaan gacanta ku soo dhignay ciidankii falka noocaasa ku kacay haddana way xihan yihiin iyagoo eedaysanayaal ah waxayna mari doonaan waxyaabaha shuruucda dalka ay ka qabaan falkaas
habar habar ma joogte haweenii oo rag maanta
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal weli waxaanu ku guda jirnaa qaybihii hore ee barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegeysanaysaan dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay ka hortagtay qaraxyo ay aasayeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab ciidamada dowladda soomaaliya ee howlgal waa ayaa howlgal qorshaysan ka fuliya tuulooyin ku dhowdhow deegaanka jannaale gobolka shabeellada hoose waxaana la sheegay in howlgalkaasi ay ku soo qabteen qaraxyo lagu diyaarinayo duleedka jannaale taliyaha ciidanka dhulka jenaraal cabdixamiid dirir oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in howlgalka ciidamada xoogga dalka ka fuliya jannaale ay lagu soo qabto qaraxyo al-shabaab doonayeen inay ku aasaan waddada u dhexaysa jannaale iyo tuulada arunji ee gobolka shabeellada hoose sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu sheegay howlgalkaasi ay sidoo kale ku dileen saddex iyo toban dagaalamo oo ka tirsan al-shabaab islamarkaana sidoo kale ay burburiyeen xarumo ay ku diyaarin jireen qaraxyada waa sidoo hadalka u dhigay deegaano badan oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose ee waxaa mararka qaar qaraxyo iyo weeraro toosa waxaa ka geysta al-shabaab ama al-shabaab ay la beegsadaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisoon xiliyada qaar oo ay howlgalka ku jiraan
inagoo hanuunsan inagoo hoggaansan waa lama huraane howlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala harin
wakan saaxiibayaal dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado cadaado waxaad naga dhegaysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic shan halka magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudugna aad nagala socotaan siddeetan iyo siddeed dhibic cibar magaherti saaxiibayaal dhegeystayaal markaana hirshabeelle madaxweynaha maamulka hirshabeelle waar ayaa waxa uu sheegay inuu etoobiya kala hadlay fatahaadda soo laalaabatay ee mar walba ku soo noqota deegaanada maamulka hirshabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa sheegay inay qorsheynayaan in la sameeyo si siyaabo dhowr ah oo looga hortegayo fatahaadda soo laalaabatay ee uu sameeyo webiga shabeelle waxa uu sheegay in webiga uu u baahan yahay qodis in la sameeyo buundooyinka dhowra si looga hortago fatahaadda uu sabab sababa khasaare hantiyeed mid nafeed iyo barakac boqolaal ka mida shacabka magaalada beledweyne sidoo kale madaxweynaha hirshabeelle waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in muhiim ay tahay in dowladda etoobiya lagala xaajoodo ka hortagista fatahaadda maadaama webiga uu gobolka hiiraan uga yimaado dalkaasi etoobiya waxa uu sheegay in ka maamul ahaan etoobiya ay kala hadlayaan sidii arrintaas wax looga qaban lahaa webigan in la dhiso waa arrin u baahan webigan in la qodo waa arrin u baahan buundooyinka magaaladu waa ka warqabtaan fatahaddii qayb ka qaateen buundooyinka in la furo s- si cusub loo dhiso waa arrin u baahan buundooyin kale in la saaro ilaa laba buundo kale ayaan naqshadaynay oo hadda barnaamijkan xalka waara aan ku darnay laba buundoo kale in magaalada la saaro waa arrin u baahan waa arrin u baahan fatahaadda sida tooska etoobiya uga timaada in lagala xaajoodo dhowr jeerna annagoo ka hadlayna waa aragteen in biyahaas maamulkooda webigii marna nugu nugu qallalo marna nugu fataho marna nugu qallalo marna nugu fataho maamulka webiga arrin in xal laga gaaro u baahan waayo intaasoo howla ayuu webiga in wax laga qabtaa u baahan yahay sidaas daraaddeed waxaa lagama maarmaana sida guddigu isugu duuban yahay oo uu isu aaminsan yahay bulshaduna inay ku duubnaato iskugu duubnaato ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka tusaalow ka dhiga ayagu hadday kala tafaraaruq hadduu ku dhex jiro oo nin walba qabiilkiisa u jiido oo nin walba saan wax yeelo maanta wanaagga ay leeyihiin oo dal iyo dibad loo qaylina miyay yeelan lahaayeen bulshadana waxaa la rabaa inay saas noqoto waxaa la rabaa wixii khilaaf dhexdooda ku jiro inay dhammeeyaan waxaa la rabaa ayagoo toosan inay meel isugu lagu duudaan waxaa la rabaa ayagoo isku duuban inay dowladda wixii ka jira kula xisaabtamaan waxaa laga rabaa in maxoowaaya ayagoo isku duuban xildhibaanadooda culays saaraan waxaa laga rabaa deeqda dibadda laga keeno in si dadnimaa ay ugu gorgortamaan oo qaybtooda oga helaan
dhibaatiyo gaajiyo haraad baana hareerayaane baxaaba inaha qabtiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn Haweniyo rag maantaba ayaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala harin heerkaylujoogniyo waxaa lagu hamiyayaa kala habi weeye hodaniyo barwaaqaba waan heli karaynaa waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal weli barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan aad naga dhegeysanaysaan magaalada dhuusamareybna siddeetan iyo siddeed dhibic eber megahertis laamaha amniga galmudug iyo puntland ayaa howlgal gaara waxay ka fuliyeen xaafado ka tirsan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug howlgalkan ayaa xale waxaa dhammaan xaafadaha magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ka fuliyey laamaha amniga maamulka puntland iyo galmudug iyo ciidamada kumaandoosta dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan magaaladaasi gaalkacyo howlgalka ayaa ciidamada waxa ay si wada jira uga fuliyeen dhammaan xaafadaha waqooyiga iyo koonfurta magaalada gaalkacyo iyadoo howlgalkaasi uu ahaa mid amniga lagu xaqiijinay sidoo kalena looga hortegayay falalka amni darro ee ka dhaca magaaladaasi saraakiisha laamaha amniga magaalada gaalkacyo ayaa waxay sheegeen howlgalkaasi lagu qabtay dad fara badan oo looga shakisay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab oo mararka qaar weeraro ka fuliya magaalada gaalkacyo sidoo kale saraakiisha ayaa waxay sheegeen howlgalkaasi uu ahaa mid lagu doonayay in lagu sugo amniga magaalada islamarkaana sii socon doono ilaa inta laga xaqiijinayo amniga guud ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug howlgalka ayaa waxaa l- fuliyey ama howlgalka laga fuliyey xalay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxa uu ku soo aadaya xili falal amni darro ay ka dhaceen magaalada islamarkaana dhowaan qarax ismiidaamina lagu dilay guddoomiyihii hore ee gobolka mudug ee puntland axmed muuse nuur allah u naxariiste
Inagoo heshiisa, inagoo hagaagsan, inagoo u heegan.
waa ka dhegeystayaal qaybihii dambe barnaamijkan isla soo gaarnay sirdoonka waddanka jabuuti ayaa si awooda ku galay hoyga uu duuliye fu'aad yuusuf cali ka degan yahay magaalada jabuuti ciidamada waa ciidamo ka tirsan kuwa sirdoonka dalka jabuuti ayaa xalay waxa ay si xooga ku galeen hoyga uu magaalada jabuuti dalkaasi jabuuti ka degan yahay duuliye fu'aad yuusuf cali oo u xidhan dowladda jabuuti ciidamada ayaa waxaa la sheegay in baaritaan ka sameeyeen dhammaan qolalka guriga oo ay ku sugnaayeen xaaskiisa iyo carruurtiisa uu dhalay hase yeeshee laamaha sirdoonka jabuuti ayaan shaacin sababta ay baaritaankan ugu sameeyeen hoyga duuliye fu'aad yuusuf cali muuqaalo la soo dhigay barta twitterka ayaa muujinaya xaaska duuliya fu'aad oo lagu magacaabo samiiro jaamac cabdi oo shaacinaysa in ciidamada sirdoonka jabuuti inay burburiyeen agabkii ay isticmaal- isticmaalaan qoyska fu'aad samiiro jaamac cabdi ayaa sidoo kale sheegtay in la jir dilay qaar ka mid a carruurta waxaana dadka reer jabuuti ay ugu baaqday in loo soo gurmado qoyskooda oo ay dhibaato kala kulmayaan dowladda jabuuti xeelaliyaha dalka jabuuti jaamac suleybaan cali ayaa sheegay duuliye fu-aad yuusuf cali uu yahay muwaadin jamhuuriyadda jabuuti u dhashay oo ka tirsan ciidamada cirka islamarkaana uu isku dayay inuu si qarsoodiya diyaarad u duuliyo iyadoo aan laga warqabin waddanka cadowga ah ee uu dagaalkuna dhex maray ee eritereya siduu hadalka u dhigay waxaaga saaxiibyaal dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijkan isla soo gaarnay alaaba qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaan idiin soo gudbinaa xubinta xiisaha badan ee kalamaan
war dadkan firimbiga ku qaylinaya bilaashay isku daalinayaane madaxweyne farmaajo firimbi kuma cusba garsoore ciyaareed buuna ahaan jire war
wareedhaha firimba arrintuma joogto waa ka soo tagtae horta maanta qof lugaynayaa magaalada meel uu maro waa waaye baabuurna warkiiba daa waddooyinkii oo dhan waa la xihay dariiq kasta kale wareegaa istaagay meelo badanna bannaanbaxyaa ka dhacay gobolka banaadir soo abaabulay kuwo ka soo hor jeedaana meelo kale ka dhaceen hadda firimbigii baarlamaanka dhibaato iyo in jid lamaro la waayo iyo bannaanbaxyaa ka dambaysay war firimbiga dhibaato ma sheegna caafimaada sheeni war firimbiga xooga wadaniintuu ka xanaaji aryaadhaha banaanbaxa waxaa loogu tala galay in madaxweynaha looga raalligeliyo firimbiga shala lagu yeeriyey guddoomiyaha gobolka banaadir oo banaanbaxa ka qudbeeyana wuxuu yidhi codsigii madaxweynuhu uu u jeediyey lamada aqale baarlamaanka oo maqaanka muqdisho ku saabsanaay inay aqbalaanaan ka rajayhaynaa dadka muqdishona ay raalliya nus ku naqdaan war banaanbixii gobolka banaadir oo soo abaabulay banaanbax kaloo ka soo horjeeda ayaa ka dhacay magaalada uma wallaahi maa lagu dhahay xildhibaankii firimbiga yeersho kor loo sidana waan ark sancaco ilaa afarta jardiina ayuu ka dhacay banaanbaxaasu kadibna ciidanka booliska ayaa kala erjay waryaaraheed geedda soomaali la yidhaahdaa weli ma bislaan laba bannaanbax oo midna taageero madaxweynaha loogu muujinayo midna cabasho yahay inay dhacaan maxaa diidayo mid loo rasaasaynaya midna jidadka loogu xidhaya war miyaadan maqli jirin anaa dawlada anaa darajale waxaan doona fali ka digtoonow dab hulaqayna qatee war anuu bannaanbaxaan saaga ku arkay nambar afar waxaa ka qayb galay dadaan ogayn in madaxweynaha firimbi lagu yeeriyey iyo siyaasadda dalka ka jirta midna dadkaas waxaa loo soo dhiibay sawirrada madaxweynaha baabuurna waa lagu keenay meesha waxaana la sheegay barakacayaal weydow laga keenay inay ahaayeen xabiibilmalaayiinna way dhahayeen waryahaan weedow lakashaaniyey mateen sheegaas malaamilayda gobolkan ka dhex jireen mayn ku raabti warnimayow nin gabyaayo najmudiin layidhaha wuxuu yidhi ninku mabay fuluus mooshin iyo xoolo faraduuga oo maalka farataysan jiray faanansiga yaalla haddii sheekadii lagu fahmo ay u fuli weydo waa inuu fagaaraha tagoo fawda kiciyaaye waa fuuq ciyaal iyo inuu firimbi qaataaye waa inuu intuu fiiqda gura faranduleeyaaye warnimayo waxaa lala yaaban yahay banaanbaxa dawladdu soo abaabushay ee dadka layskugu keenay waddooyinka magaalada muqdisho meeqaa karoona kala qaaday maanta dawladduse marna dadka kala fogaada mayay leedahay marna madax mayay isu geline war dawladdu markay dan leedahay karoonaha lama kala qaado naga tag karoonama maalintii la kala qaada cawadayaa la isku daartaahe taasna joojiyaa banaan la jiifiyaa banaan ahaahe war markii firimbiga in la maqlaa fayraskii laylaawo war karoonahan maalinkiina figaysan habeenkiina faafaa ummaddii waa ka yaabshe war gabartii wasiirka caafimaadka haytay fawzi korona sheegda maalin kasta may baari jirtay intaas kiisaa nugu soo korardhay muqdisho intaas baa laga helay tiro guud markii laisku dara intaas intaas waaye ee walaaliya talooyinka iyo tusaalooyinka takhaatiirta soomaaliyeed idin siinaysa ha la qaato isu-imaashaha laiska daayo isu dhowaashaha laiska daayo meelaha baararka laisugu yimaa laisugu imaaha in faraxa laga qaado nin walbana gurigiisa ha ku ekaado ere jarti geegee may sheegi doonto dawladdii naftiya oo dadka inus fasaaday iska dhax yaa aartay sagiiri kabiir madaxweyne maxamed siyaad dalka xabad buu uga baxay cali mahdiina mudduu u dulqaadanayay cabdiqaasid salaad xasanna mudday kaaga yeeraysa cabdilaahi yuusuf axmedna bi en baa korkiisa laysku weydaarsanay iyo hoobiye shiikh shariifna madaxtooyaday xabaddu soo gelaysa xasan shiikhna habeenkii la doortay maalintiisii ayaa qarax lala beegsaday ilaahay baa ka badbaadiye intuu joogayna xabadda dhawaaqeeda wuu maqlayey marka maanta haddii intaasoo dhibaataa iyo xabaddii inta laga soo gudbay ay firimbi marayso waa astaan nabadeeda maxaa looga cadhoonaya war qoodhiin iyo xeradiin madaxweynihii qarankoo qudbaynaya firimbiga lala eegta ninka wax fudud ka dhigaya miyaan qarandumis ahayn xildhibaan xilligii qadada la gaaray war intaa madaxweyneo ninkaan soo tirinaya waxaa ka darnaa allah u naxariistee madaxweyne cabdirashiid cali sharmaarke oo xabad lagu dhifto u dhintay nagataga xabad waxaad ka sheegaysid allah u naxariistay caydiidba waa u dhintay wargadoonada gantaala lala beegsaday war aadan cayrow masiibaha la aqoon baa ku soo dhaalmatay horta sayid maxamed cabdulla xasan xaa lagu dhifta muggow dhimahaayay horta xaawataa ka yaa fallaarta ku dhuftay ama u dhagax tuur dilay hee war madaxweyne deni markuu baarlamaanka ku carooday waa kii ka baxay iridda madaxweyne farmaajona markii fariinbi la bilaabay inuu baxay ahayd war madaxweyne farmaajo xildhibaanadii shala ku buuqay maantuu ka aarsadoo bannaanbax ku soo abaabulay war madaxweyne farmaajo markuu waxqabadkiisa shalay ka hadlayey lixdan iyo shan arday aan waxbarasho firi ah siinay waa kii yidhi laakiin afhayeenka madaxweynaha cabdinuur wuxuu soo qoray lixdan iyo shan kun oo arday ayuu madaxweynuhu ka wadaa kaa madaxweynaha run uga dhawaayo waraaq qoran buu ka akhriyayay afjoogaya idima lo aad midna looma adeegana waa la yidhi oo cabdinuur ma wuxuu leeyahay madaxweynuhu xataa wixii loo soo qoray waa qalday warnimiyow shalay buu gortun tunku badnaada fadi laakiin doctor xildhibaan fiqi iyo inay maad salaada kuma ognaayeen war xildhibaanada ay sheegaysa labadoon madaxweyne qoorqoor ay garab socdaan war doctor xildhibaan wasiir fiqi hadda ka hor wuxuu yidhi madaxweyne farmaajo run aan ognahay inuu noo sheegay waxaa ka jirta magaciisa oo saddexan war doctor xildhibaan wasiir fiqi shalay qarax ayuu ka badbaaday wuxuu la yidhi al-shabaabkii midug waa soo afjarnay amiirkoodana waa dilnay war waxaa la yidhi wax dadkii wadaagaa mar uun waa ku diridhaane dagaalkii dhacana jeer un baa laga dawoobaa aryadhaha anigu waxaan idin dhihi lahay how balaayaalo mabuntume hala baadbaadsho bulshaadan balaayaalo mabuntume hala baadbaadsha bulshaadan maahino warnimaya waxaa la yidhi humaag beena iyabaa ku hoogay hooska subaxii inkastood hawaawado hurdada hodalna noolayso meel maran markaad haabataa lagu hungooba inkastuu sidii hogol hunkado ama se heegeeyo hilaaciisa roob saman lahaa lagu hungooba inkastuu hadoodilan yahoo kaaga hiro taago hardacaarka geedkii ah waa lagu hungooba inkastuu adduun hodon ka yahay heelad kuu buuxo hoodii bakayl laga mutaa lagu hungooba inkastay hablaha ugu cas tahay ama hobqaad leeday baalidii hanaan quruxsan waa lagu hungooba inkastay hanweynaan bulshadu u hanqaltaagayso mas-uulkan xilkii halanin waa lagu hungooba inkastoy hannaan wacan tahay hobqaadna leedahay iga anfacday wuxuuga wadaniintu waxay dhaheen shala baarlamaanka waxaa ka buuqa waxay ahaayeen afar xildhibaan oo labana jubbaland ay tahay labana puntland ay tahay xoogii wadaniyiinta inti kale golaha shacabka ahaayeena kuwadadaana war madaxweynuhu intuu qudbaynayey shacabka iyo buuquba way isdhex socdeen war madaxweynuhu hal xildhibaan oo sheegeeyay ahayn wax kaloo buuqay war nimayo waxaa la yidhi kursigaan qof loo doortay mar haddii muddada kooban wakhtigeedu soo kuuray kaar dhacay shaqayn maaha ee waxba kororsi yuu raadin farambira ka kululaanin ee kaalin wadareedka ka kaxa isku koollayne qiira iska keenkeenka kelmadaha wadaniyeysan lagu kabaya beenbeenta koobiga dadka u muuqda iyo lacagta kaashka ahe berri lagu kadsoomaynin waxba yaan kitaab beena ku karaama seegiisa mar labaad la kiilaysan dadkuna ma aha keligiin adiga iyo kooxdaadu halkaa noogu yara kaadshi waryaa qarandumusaataa kii firimbigeerin waxba badhaantid waryaa madaxweynuhu wuxuu yidhi saddex sano iyo afar sano midna wax laguma qaban karo safarkuna waa dheeryaha shaqadu waa ballaaranta marka qarandumus shacabka iyo buuquba way isdhex socdeen war madaxweynuhu hal xildhibaan oo sheegeeyay ahayn wax kaloo buuqay
waryaa qayladiina qababacdiina ma rabna qaran dumisa oo halkaas noogu yara kaadsha waryaa murankiinu waa batay adinka kalemaana halkaa yor noogu yara kaaj war ciridkaan arkaylka kama soo jeedaan halkaa noogu yara kaaj waryaa kurburo kurbadiis inbadaan ahayday korkokoneebsino antininka kawadkaadiye waree iskool booliisiya waa laga cabsaday doorasho qof cod ahana qabana macquul ma ahan halkaas noogu yara kaadsha war odayaal siyaasadda kuwaa shaadiina halkaa noogu yara kaasha waryaada barakacyaasha isku soo baxay bulshaday ka mid yihiina qaylada iyo mucaaradnimada halkaa noogu yara kaadshi waraa gudoomiyaha gobolka banaadir cabdibelo dushiisa oo ku khudbeeya halkaa noogu wada kaadsha war barakacayaaldaad xilil kuma hayn karaan halkaa noogu yara kaadshi waryaada sheekadiina soo koobo halkaa noogu yara kaadshi war hooga wadaniyiinta intii bilisha ku go'a haysadaana halkaa unku yara kaadiye
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal xubintaasi saaxiibada kalamaan ayaa barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado saaka u dambeysay dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkay haashim yare anigoo sharmaarkaan waa idinla socodsiinayey intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
warreer kalamaana waxaa la yidhi
دافعنا
allahayow deeqadaale allahayow dulqadhadaale daciif baanu nahaye awooddaada noo gudee allahayow deeqadaale allahayow dulqadhadaale daciif baanu nahaye awooddaada noo gudee
ولا دعينه ندعي المدعوين